Maamulka Dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa bilaabay dadaallo ballaaran oo looga hortagayo fatahaadda Webiga Shabeelle, kuwaas oo sanadihii dambe si joogto ah u saameeyay magaalooyin iyo tuulooyin badan, gaar ahaan Jowhar iyo Beledweyne. Qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada Maadai ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ka warbixiyay saameynta ay sanad waliba kala kulmaan fatahaadda webiga uu saameeyo.
Waa mahadsan yihiin intii oo mudan oo meeshan nala joogto. Waa mahadsan yihiin. Mahad Allah ka geersiiyo. Walaalahanya noo soo gurmaday ee wax nala qabtay. Haddana aan ka sii rabno. Baahida Allah bixiyaa gooya ayaa bixiya. Dheragtana Allah bixiya. Waxaan idinka baryaynay walaalahanya haddaba halganka dheeraad u galay in ay fatahaadda biyaha Shabeelle ka hortagaan. Ilaahay aa wax ka hortagi karee. Waxaad ku mahadsantihiin hawsha wanaagsan ee aad maanta ka qabateen ee adna haddana aad haysiin. Walaalihiinna degmada Maadai gaar ahaan xaafadda Kacaanka ayay hawsha hadda ku socotay.
Webigan fataha ay mar walba inuu fato dadka dalagga ka gooyo oo dhibaato u geysto beeraleyda. Saas laaligan ayaa looga hortagaa oo loo buuraa. Marka cid walba ee degmada Maadai ka soo jeedana iyagana waxaan waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan oo ay waxa waaye isheeg ay ay kaalintooda ka qaataan. Een taas kadib Ee, aad ayay u mahadsan yihiin waxaana noogu noogu caawiyey walaalkayna Ciltire ilaahay ajri xasanaad dhasna ha sii degmada degmadan waxay u waa u baahan tahay in intaan in ka badan loo qabto baayahayaduna wax la soo koobi karma aha sidaa ka warqabno waxaa ognahay degmadu inay tahay degmo meel kastaba baahi ka jirto haddii aa lehed caafimaadka haddii aa lehed howlihii kale oo lagu talagalay in lagu horumariyo degmada dhanka beeraha hadday tahay marka waxaan u baaqaya wasaaradaha kale ee howlaha ku leh sida wasaaradda beeraha oo kale een in sida ugu dhow haddaba ay qaali kaalintan ay qayb ka tahay waxaan rajeynahay lafirkeeda inay haddana intaa in ka badan uqaba doonto dadkaad een degmada maxadaay oo ayada baahay dhab ah hayso oo laga yaabo webigan sida hadda u muuqata hortiina waa inuu xaalad ku jira khatar ahay meelahana ma aha keliya walax aan baahideeda aan buuxinay walax yar waxaa waaye oo dhiig joojin ah oo bilow ah marka waxaan ka codsanaynaa in hay-adaha iyo wasaaradaha kaleba ay usoo daysadaan wasaaradda ganacsiga ayna taageeraan degmada maxadaay